بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii fadl islaam sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa noo kaalmaysanaa sharxii sheekh saalex ibn cabdilaziz ibn maxamed al sheekh baabkii koy tobnaad weli ku jirnay oo cinwaankiisu ahaa baabu qowli illahi tacaala faaqim wajhaka liddiini xaniifa iyo aayadihii ka dambeeyey waa qeybtii saddexaad ee baabkaas ka mid ah qaala abulcaaliya buu yihi sheikhu abulcaaliya wuxuu yihi abulcaaliya horta wuxuu ahaa rufayc ibnu mihraan alriyaaxi baa la yidhaahdaa waktigii rasuulka sal l slam uu soo gaaray isagoo dhalinyaro ah laakiin ma aanu arag rasuulka sala alla alay slam wuxuu soo islaamay khilaafadii abubakr marka abubakr waa ugu yimid oo uu la kulmay cumar iyo cali bn abi taalibna waxbaa ka wariyay iyo mas-uud iyo caaisha qur-aankana wuxuu ku akhriyey ubay ibn kacb oo saxaabada kuwooda qur-aanka looga dambeeya ka mid ah wuxuu yidhi marka abulcaaliya tacallamu lislaama faidaa tacallamtumuuhu falaa targabuu canhu islaamka barta buu yidhi haddii aada barataan ha nicinina oo ha gejeesanina macnaha ku dheganaada wacalaykum bisiraati almustaqiim waxaadna laasimtaan jidkii toosnaa fa inahu islaamu maxaa yeele isagaa islaamkii ah yacni islaamkii in jidki toosnaan la yidhahdo jidki toosnaan islaamka la yidhaahdo waa isku macno walaa tanxarifu can isiraati jidkii toosnaa ha ka leexanina yamiinan wa shimaala midig iyo bidix toona ha ka aadinina wacalaykum bisunnati nabiyikum sala allahu alay slam waxaad kula laasimtaan oo aad ku dhegtaan sunnadii rasuulka sal l slam iyo dariiqiisii wa iyaakum wa haadihi alahwaaa waxaan idinkaga digayaa bidcooyinkan gadaal ka yimid bidcadu sida qaalibkaa dadku way iska caashiqaan way jecel yihiin qofku waxaas bidcada ah waa la quman yihiin markaasuu naf iyo maalba ku bixinaya waana wixii uu aakhiro ku halaagsami lahaa laakiin adduunka markuu joogo waa la qurxan yihiin waxbaa ismoodsiinaaya waxbaa u muuqanaaya waxbaa la qurxoonaanaya wixii buu ku dhegaaya marka marka bidcooyinka waa idinkaga digayaa buu leeyahy wax naftu iska jecesha intaha cabdirazaaq yaa musanafkiisa ku wariyey marwasi kitaabkiisa sunna lalakaai kitaabkiisa ictiqaad ahli sunna abu naciim fi lxilya shiikha marka kitaabka qoray fadl islaam wuxuu leeyahay ta'amal kalaama abilcaaliyati raximahu llahu haada ma ajallahu waxaad maaragtay aada ugu fiirsataa hadalka abulcaaliya ee kan ah weynin badana hadalkiisu weyna oo qiimo badana wacrif zamaanahu waxaadna garataa oo aada maskaxda ku haysaa oo waqtigii isagu uu joogay aladi yuxadiru fiihi min alahwaa ee uu abulcaaliya ka digaayo bidcooyinka alatii man itabacahaa ee qofkii raacaa faqad ragiba can islaam uu yahay qof islaamkii nacay oo ka jeestay oo ka dhinac mar wa tafsiir alislaami bisunnati bal sidoo kalena bal maarata fiiri buu leeyay oo garo islaamka uu ku fasiray sunnadii rasuulka sala alla ly slam iyo wakhawfa sidoo kale waxaad waxaad ogaataa oo aada fiirfiirisaa cabsida uu u cabsanayo abulcaaliya calaa aclaami ataabiciina taabiciintii raggii odayaasha ahaa ee looqaateenka ahaa iyo wa culamaa'ihim culammadii maarata taabiciinta cabsida uu cabsanaayo muxuu uga baqaayaa min alkhuruuji can isunnati waalkitaab inay ka baxaan sunnadii iyo kitaabkii alle nuso kaloo madbuuca waxaa ku taalay min alkhuruuji can alislaami wasunna islaamkii iyo sunnadii inay ka baxaan yuu uga baqaayaa marka markaad markaa aada u fiirsato oo aada ta'amusho yatabayan laka waxaa kuu caddaanaya macnaa qowlihi subxaanahu wa tacaala alla qowlkiisi uu yidhi id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin macnaha qowlkaas alle yaa kuu caddaanaya id qaala lahu rabbuhu aslim id qaala wakti uu yidhi alle uu nabiyullah ibraahim ku yidhi aslim soo islaam oo hoggaansan oo diinkii si fican ugu dheg qaala wuxuu yidhi marka ibraahim aslamtu lirabbi alcaalamiin waxaan u hoggaansamay allah ayaanu hoggaansan caalamka oo dhan rabbigiisa ahaa iyo wa qowlihii waxaa kaloo ku caddaanaya macnihii alla qowlkiisii wawasaa biha ibraahiimu kelimadii tawxiidka wuxuu u dardaarmay ibraahim beniihii awlaadiisii yacquub yacquubna waa dardaarmay waan soo marna ayadaas yaa beniya buu yihi marka nabiy llahi ibraahim wiilashaydiyow ina allaha astafaa lakum addiina alla wuxuu idiin doortay diintii saxda ahayd oo uu idinku hanuuniyey falaa tamuutunna ee ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiina moogiye si kale ha u dhimanina marka diintii ku dheganaada waay macnaha intaad noosh yihiin diintii haysta oo dhinaca ka aadinina iyo wa qowlihi alla qowlkiisii subxaanahu uu yihi kaas qowlkaas alla idin caddaanaya muxuu ahaa marka qowlka alleh waman yargabu can millati ibraahiima ilaa man safiya nafsah yaa ka jeesta diintii nabiyullahi ibraahim ilaa mid naftiisa dayacay ma ogi oo garan waaye wixii munaasabka ahaa iyo wa ashbaahi hadi lusuuli ilkibaar taa kale ku caddaanaya maaragtay macnaha yani usuushaas waaweyn allatii hiya aslu lusuuli ee ah maaragtay usuushii asalkeed wannaasu canhaa bigafla dadkuna halmaan bay kaga sugan yihiin oo aada uguma baraarugsanaa wa bimacrifatihaa usuushaas garashadeeda la garto yaa yatabayanu macna alaxaadiidi fi hada albaabi wa amhaaluha yatabayanu bimacna alaxaadiidi fi hada albaabi wa amhaaliha waxaa kuu caddaanaya marka inaa usuushaas aada garato yani usuushaa markaad garato kadib waxaa kuu caddaanaya macnaha axaadiista baabkan kusoo aroortay iyo axaadiistii kale ee lamidka ahayd wa ama alinsaanu aladii yaqra'uhaa wa ashbaahaha laakiin qofka maaragtay axaadiista akrinaaya iyo axaadiista kuwa u eg akrinaaya wa huwa aaminun haddana iska maaragtay aamin ah oo aan cabsiyo ku jirin mutma'inun iska xasiloon annaha wuxuu aamin ka yahay laa tanaaluhu in aayadahaasi aanay isaga ku dhacin iyo axaadiistaas wayadunnu wuxuu u malaynayaa annaha fii qowmin kaanuu in aayadahaas iyo axaadiistaas ay ka hadlaayaan qowm kaanuu hore u jiray fabaaduu way halaagsameen dabcan kaloo m maaragtay aan qiyaasa inay wanaagsan tahay fabaanuu baa ku qoran aamina min makrillaahi inay markaa tageen dadkaasi way jiri jireen haddase wayna faaruqeen markaasuu haddana aamin ka yahay makriga alleh afa aaminuu makra allah ma hagarsiga alley ka aamin noqdeen falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun makriga alleh kama aamin noqdo ilaa qolo khasaartay moogiye wa can ibni mascuudin radi allahu canhu waxaa laga wariye qaala inuu yihi khata lanaa rasuulu llahi sal l slam yowman khata rasuulku sal l slam maalin buu wuxuu jeexay khad buu jeexay xariiqtin buu jeexay suma qaala wuxuu yidhi haada sabiilu allah kan waa jidkii alleh suma khata khutuutan can yamiinihi wa can shimaalih kadib haddana xariiqimo ayuu jeexay rasuulku sala alla alay slama kii toosnaa oo sabiilka alle uu ku sheegay dhinaciisa midig iyo dhinaci dhinaciisa bidix yuu khutuud kale ka jeexay oo xariiqtimo xariiqtimo xariiqtimo kale ku sameeyey suma qaala markaasu wuxuu yihi markuu saas sameeyey kadib haadihi subulun kuwan dhinacyada midigtay bidixda aadaaya waa jidad calaa kulli sabiilin minhaa shaytaanu jid kastana waxaa taagan shaytaan baa taagan yadcuu ilayhi kugu yeeraaya suma talaa wuxuu akhriyey rasuulku sal ll ly slam wa anna haada siraatii kani waa jidkaygii waa islaamkii baa laga wadaa mustaqiiman xaaluu yahay mid toosan waa wixii marka suuradda lagu soo sheegay oo dhan faatabicuuhu ee raaca taasaa marka laisku waajibiyey walaa tattabicu subula jidadna ha raacinina oo jidadkaas badani fatabaraqa bikum can sabiilihi ay idinka leexiso jidkii alle iyo jidkii toosnaa ee lagu badbaadaayey daalikum kaas yaa wasaakum bihi alla uu idiin dardaarmay lacallakum waxaad mudantihiin tattaquun inaad dhowrsataane rawaahu axmed wanasaa'i baa weriye oo nasaa-i sunan kubraa buu ku wariyey yaa muxaqiqu sheegaaya imaam axmed idaarin iyo bazaarna way wariyeen shaarix marka wuxuu leeyahay wadaadka kitaabka qoray oo isaga awowihiisii fog ah wuxuu leeyahay wuxuu kala soo baxay hadalkii abilcaaliya faa'iide ayuu kala soo baxay faa'iidadaas marka waxay tahay in hadalkan abulcaaliya uu u jeediyey dadkii wakhtigiisii joogay wakhtigiisiina waxaa joogay taabiciintii kuwoodii waaweynaabaa joogay culamaa joogtay dad cibaadada ku dadaalaa joogay sunnadu way caddeed oo iyadaa xoog lahayd bidcaduna waa taag darrayd ama xataa bidco la sheego maba jirinba ilaa waxa la doona moogiye abulcaaliya marka dadkii noocaas ahaa yuu u baqay markaasuu dardaarankan u dardaarmay muxuu u dardaarmay wuxuu leeyahay islaamkii iyo sunnadii qabsada bidcooyinkana tuura waxa dadka naftooda iska jeceshahay haddii ay joogeen wakhtigii abulcaaliya hadda iyo wakhtiga dambeeyeba isaga ka dambeeyeba waa ay joogaan waana ka daran tahaba sidii hore taasi marka maxay keenaysaa oo ay nagu waajibinaysaa inaan ka cabsanno bidcooyinkaas waxay kaloo nagu waajibinaysaa inaan aada ugu dadaalno inaan sunnadii iyo islaamkii si fiican u qabsanno sababtoo islaamkii qabsashadiisa dadku way sheeganayaan waana badan yahay warkaas oo waxaan maqlaynaa muslimiinti maanta inay maaragtay adduunkii buuxiyeen oo aada u badan yihiin laakiin hala fiiriyo yacni ma bidcooyin bay ku taagan yihiin mase maaragtay सुन्नत आबदत भी कुत्ता गई हैं मशरकी व कारकोत समय ना आया मसल तौहीद की अकीदत सहादात भी कुत्ता गई हैं अकुम का यार ku kad soomin islaam la sheeganayo oo dardaarankaas abulcaaliyo kalena layska ilowsan yahayo bidcadii iyo shirkigaan layska ilaalinaynin xadiiskii rasuulka sala allahu aleyh wasalama waxaa ku jiray markii uu yidhi yuushiku an tadaaca calaykum lumamu waxaa dhow buu yihi rasuulka sal lla slama inay suukiin yeertaan oy suukiin habarwacdaan ummadihii min kulli ufuqin jiha kasta kamaa tadaaca alakalatu dadkii wax cunaayey siday isugu yeertaan calaa qascatihaa xeeradoodii ay isugu yimaadaan cuntadii qaaluu waxay yidhaahdeen oo inay ummadahaasi isugu keen yimaadaan oo isugu keen goobtaan min qilatin ma yaraan bina annaga nagu soonbaa yowmaidin maalinkaa oma aad baanu yarnahay qaala wuxuu yidhi antum yowmaidin kasiirun maalinkaa waad badan tihiin walaakin takuunuuna waxaad noqotaan gusaa'an daadka xoorkiisa oo kalead noqotaan ka gusaa'i sayli daadka macnaha xoorkiisa oo kalead noqotaan macnaha dad xoog lama ahidiin diintiina si fiican uma haysataan waa macnuhu marka islaamkii sunnadii in la qabsado yaa kaa saaraysa inaad noqoto daad xoor kuwaasina waa kuwii qurabada ahaa marka islaamkii sunnada si fiican loo qabsado dadkaas waxaa lagu magacaabaa quraba ayaa la yidhaahdaa oo rasuulkuna sal slam uu ku sheegay inay yihiin almutamasiku bisunnatii cinda fasaadi ummatii waa ku sunnadayda haysta oo ku dhegan marka ummadaydu ay xumaato waxaa ku caddaanaysa marka in dadka la yidhaha sunnadii ku dadaala oo tawxiidkii qabsada oo bidcadihii shirkiga iska ilaaliya culimmadu inay aada ugu soo celceliyaan oo kutubtiina aada ugu qoraan maaha wax lala yaabo ee sida waajibkaahi waaba sidaas maxaa yeelay haddaan lagu soo celcelin oo aan dadkii lagu baraarujin oon dariiqyo badan maaragtay loogu sheegin waxaa dhici karta wixii maskaxdaada inay ka baxaan oo markaasi bidcadii ay macnaha kaa saa'id calayso oo ama aada ku taasurto shaarixu wuxuu leeyahay maanta waxaan aragnaa buu leeyahay bidcooyinkii inay aada u badan yihiin marka waxaa waajiba in dadka loogu dardaarmo islaamku iyo sunnadii inay ku dhagaan bidcooyinkuna waa kala duwan yihiin kuwa kuwa waa shirki kuwana waa bidco marka caadi ah laakiin mar walbaba sunnadii iyo dariiqii toosnayd kuma taagnaa bidco oo ahwaadu waa khilaafsan tahay sunnadii muslimiintuna wuxuu leeyahay hadda daahirkoodu waa islaam sunnadiina xoogaa waxbay ka haystaan laakiin sunnadii maaragtay yani dhammaystirnayd ma wada haystaan buu leeyahay ee bidcooyin baa ku jira ahwaa iyo wax naftooda jeceshoo tiro badan bay dhex dabaaranayaan dariiqii marka saxdaayoo la rabay laguma taagna buu leeyahay marka taasoo kale waxay ku tusinaysaa arrinkaas wuxuu ku tusinayaa buu leeyahay qiimaha kitaabkani buu leeyahay fadl islaam la yidhaahdo sababtoo islaamkii iyo sunnadii in lagu dadaalo yuu macnaha ku celceliyey oo aayadihii axaadiistii uu keenay marka haddii aan annagu dadkii cilmiga raadinaya aan nahay oo dalabta cilmina lagu magacaabo waa inaan dadkii usoo guurinaa arrinkaas inay islaamkii sunnadii ku dadaalaan bidcadii shirkigana ka fogaadaan xoogaa marka usuushaas hadda waa la fudfududaystay dadkii waxaad ku arkaysaa inay ku dhex faafayaan bidcooyin aan waagi hore jiri jirin laakiin markii la fududaystay in usuushan waaweyn la caddeeyo oo dadka mar walba lagu baraarujiyo oo dadkii loo caddeeyo fadliga in sunnadii la qabsadaa uu leeyahay bal waajibnida waajibnimada in qofku wejigiisa uu toosiyo allah asoo diimihii kaleo dhan ka leexday oo si qasdi ah maaragtay diinkii toosnaa u aaday iyo sidoo kale inay waajib tahay in jidadkii maaragtay iyo dariiqyadii mushrikiinta laga fogaado markii la caddayn waayey oo arrinkaa la fududaystay oo fududaysi uu meesha yimid yaa waxaa faafay bidcooyin iyo khuraafooyin baa faafay markaasaa dadka qaarkood waxaad ku arkaysaa caqiido faasid ah oo qaar baa jinnigii iska ictiqaadsan qaar baa sixirka ictiqaadsan qaar baa sixroolayaashii aadaaya qaar baa maaragtay qardhaasya xiranaya waxaad arkaysaa mid gaarigiisa ku xiraaya maaragtay birtii qoobka faraska ku jirtay baa laga soo bixinaya mathalan markaad moodaa inay barakaysanayaan ama ay il isaga celinayaan iyo wax noocaas oo kalea mid kalena xayawaan madaxiisa lasoo gooyey yuu meel suranayaa ama gurigii qaar waxay suranayaan bakiilayaan iyo wax noocaas oo kalea waxaa dhici karta waxyaabaha qaarkood inaanay hadda soomaalidu aqoonin laakiin wadaadka kitaabka qoray wuxuu joogaa wuxuu joogaa waddanka maaragtay sacuudiga buu joogaa dhinacaas weliba riyaad buu ku nool yahay waxaasoo dhami marka wuxuu ku leeyahay waa qardhaasyo shirki ah buu ku leeyahay marka waxaasi dadkii tartiib tartiib bay usoo galeen buu leeyahay ilaa dadka qaarkood ay gaareen shirkigi weynaaba inay ku dhacaan allah markana ilaaliyu leeyahay ducadaas buu ku ducaynayaa annaga iyo muslimiinta dhanba allah naga ilaaliyo shirkiga kiisa muuqday iyo kiisa qarsoonba marka dadkii halmaan baa ku dhacay buu leeyahy haflaa dhacday dadkii marka dadkuu khudbaynaayay jumcada iyo muxaadarooyinka iyana waxay ku mashquuleen arrimo aan asalka usuusha aan ahayn waxyaabo kaley ku mashquuleen waadi marka caadiya iyo aada loo soo celcelinayaa waxyaabihii waaweynaa marka laga hadli maayo oo asaaska islaamka u ahaa tawxiidkii sunnadii marka qaarkood waxay ka hadlaayaan arrimo maaragtay aan caamada munaasab u ahayn oo waxaa dhici karta inay siyaasa iyo ku mashquuliyaan iyo wax aan maarata aani ka faa'iidaynin dadkii oo marka yani shirkigii ku dhacaya ama kii weyn ama kii yara oo jinnigii oo ka ictiqaadinaya oo sixiroolayaashii aadaya oo qardhaasyadas xiranaya yaan maaragtay tawxiidkii loo caddaynaynin shaarix marka wuxuu leeyahay tani waxay ku caddaynaysaa muhimadda uu leeyahay hadalkan abulcaaliya oo inuu dadkii waktigiisii joogay oo taabiciintii waaweynaa ay joogeen oo iyagu markaa culummadii ahaa oo dadkii cibaadada ku dadaali jira ahaa suhaadda ahaa inuu u cabsaday ow haddana u digay taasi marka waxay keenaysaa in annagii nagu waajib tahay inaan u baqno dadkan hareero jooga oo aan u digno sidoo kale digid aad u xoog leh oon dadkeenna iyo ahalkeenna iyo dadkan ag jooga aan barno caqiidadii asalkeedii oo shirkigii aan barno iyo noocyadiisii si ay uga digtoonaadaan nabiyullaahi ibraahim alkhaliil yaa alla tuugay oo alla baryey wuxuu yidhi wajunubnii wa baniya an nacbud alasnaam allow iga fogee aniga iyo carruurtaydaba inaan asnaamta caabudno ahlucilmigu marka waxay yidhaahdeen nabiyullahi ibraahim naftiisu u baqay awlaaddiisiina oo u baqay gadaashiis imaanaysa ibraahim ataymi baa wuxuu yidhi waman ya'manu lbalaa'a yaa marka ka aamina in la imtixaano bacda ibraahima nabiyullahi ibraahim kadib ibraahim badusaa u cabsanaayo oo uu alla weydiisanaayo in shirkiga alla ka ka ilaaliyo qofka marka maanta yani damaanaqaadka heystaa waayo oole maaragtay anuu islaam baan ku dhashay waxna waan garanayaa ee la ii baqi maayo aniga shirki laiga baqi maayo qofka dhihi kara waayo shaarix marka wuxuu leeyahay sidaa darteed waxaan ka garanaynaa kelmadan iyo tacliiqa maaragtay kitaabka wadaadka qore uu ka sameeyey xumida hadalka dadka dhahaaya annagu waddankan aan ku noolnahay isagu markaa wuxuu ishaarayaa waddankan sacuudiga inay dadka qaarkood leeyihiin hadda annagu uma baahnin inaan tawxiidkii baranno caqiidadii inaan baranno oo aan akhrisanno uma baahnin ama dadka aan u akhrino waxay leeyihiin caqiidadeennu waa toosan tahay laakiin maadaama hadda aan sheegnay dad sixrolayaalka aadaya inay jiraan dad qardhaasya xiranaya inay jiraan dad maaragtay jinnigii ictiqaadsan inay jiraan wuxuu haba yaraadaane laakiin waxay ku tusinaysaa in maaragtay ay khaldan tahay kelmadani la leeyahay annagu caqiida inaan barannana uma baahni dadka inaan barana uma baahnin annagu xaalkeenu waa toosan yahay waxaas sacmaan buu leeyahay aad baan ugu baahannahay buu leeyahay in arrinkan tawxiidka iyo maaragtay sunnada la caddeeyo oo shirkigii bidcadina laga digo si qofkeen uu u dhinto isagoo qalbigiisu hagaagsan yahayoo bidcadu aanay wasakhaynin iyo caqiidooyinkii fasaad iyo caqiidooyinkii faasidka ah aanay fasaadinin qalbigiisa waxaana waajiba buu leeyahay qofku inaanu dadkii gurigiisa joogay halmaamin oo mar walba yacni uu soo jeedo oo uu u dardaarmo islaamkii sunnadii inay ku dhegaan caqiidadii saxda ahaydna uu u caddeeyo sidoo kale uu u caddeeyo wixii caqiidadii saxdaha kasoo horjeeday oo ah bidcooyinka iyo shirkigii marka waa in dadkaada iyo ahalkaada iyo dadka wax kaa qaadanaya aada ugu yeertaa xaqi oo sidii ugu wanaagsanayd aad xaqa ku gaarsiin karto aad ku gaarsiisaa adoo iska ilaalinaya inay kaa cararaan wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين